أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa ciidanka kenya ka soo gaaray silsilado howlgallo ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya isbahaysiga yuhuuddu la yeelatay dalal afrikaan ah ayaa la sheegay in uu sii xoogaysanayo dibadbaxyo looga soo horjeedo xasuuqa ay diyaaradaha turkiga ka geysanayaan soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka gadow munaasabad lagu daafurayay faraca labaad machadka taajul waqaar ee hoostaga maktabka dacwada ayaa lagu qabtay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduuda maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowla diini ah u soo xiray boqolaal haween ah oo ku dhaqan deegaano hoostaga degmadaasi mas-uuliyiintii xamlada wacyigelinta kaydinta badarka ee ka socotay wilaayada islaamiga bay ayaa markan gaartay deegaanka roobay ee hoostaga magaalada baydhaba afar qof oo rayid ah ayaa ku dhintay gantaal ay xuutiyiintu ku garaaceen agagarka magaalada ticis iyadoo kumanaan qof ay ka qaxayaan dagaalada ka soo cusboonaaday dalka yemen
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa ciidamada kenya ka soo gaaray silsilado howlgallo ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerareen xerada ciidamada kufaarta kenya ee tuulada sareedo ee hoos tagta degmada dhadhaab ee gobolka gaarisa sidoo kale waxaa la weeraray kontarool ku yaal meel u dhow deegaankaasi waxay sidoo kale mujaahidiintu burburiyeen xero cusub oo laga sameeyey deegaanka biyomadoobe ee hoostaga degmada faafi ee isla gobolka gaarisa waxaana xusid mudan in xerada la burburiyey aysan wax ciidan ah ku sugnayn gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen deegaanka hareeri suuki ee hoostaga degmada cilqaalow ee gobolka mandheera dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga ciidamada kenya ay ka degan yihiin degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer isbahaysi yahuuddu la leedahay dalal afrikaan ah ayaa la sheegay in uu sii xoogaysanayo sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen camaar cabdulqaadir abna oo ah warbaahin laga leeyahay iiraan ayaa sheegtay in xiriirka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya yuhuudda iyo qaar ka mid ah dalalka afrika gaar ahaan waddamada yugandha iyo burundi uu ka gudbay isdhexgal diblomaasiyadeed oo caadi ah xiriirkan sii qoto dheeraanaya ayay warbixintu tilmaantay in uu u wareegayo iskaashi militari abniyo mid dhaqaale kaas oo qayb ka noqon karo dhismaha shabakad istiraatiiji ah oo sahaa'inadu ay rabto in ay ku yeelato bariga geeska iyo bartamaha afrika sida ay xaqiijiyeen warbixinno dhowaan soo baxay yuganda iyo burundi ayaa qorshaynaya in ay ciidamo u diraan marinka khaza si ay qayb uga qaataan xasuuqa iyo barakicinta ay yahuuddu ku hayso dadka reer filistiin ee halkaasi ku nool yuganda waxa ay sheegtay in khaza u diri doonto kun iyo laba boqol oo askari halka burundi ay diyaar la tahay in ay dirto ilaa iyo laba kun oo askari inkastoo hirgelinta go'aanka xukuumadda burundi uu weli ku xidhan yahay oggolaansho rasmi ah oo ay ka hesho dhinaca yahuudda warbaahinta abna waxaa kaloo ay sheegtay in saraakiil militari oo ka kala socday yuganda iyo burundi ay booqdeen magaalada rafax si ay u qiimeeyaan goobaha ay ciidamada labada dal ka howlgeli karaan iyadoo la filayo in howlgalkoodu inta badan uu ka dhici doono meelaha u dhow xadbeenaadka masar ugu dambayntii warbixinta waxa ay ka digaysaa isbahaysi ay ugu yeertay suunka yuhuudda oo ay sheegtay in uu ka bilaabanayo somalilan iskuna xiraayo itoobiya koonfurta suudaan yuganda ruwanda burundi iyo jamhuuriyadda afrikada dhexe kameroon iyo dalal kale oo dhaca galbeedka afrika mahadsanid camar dibadbaxyo looga soo horjeeda waxa suuqa ay diyaaradaha turkigu ka geysanayaan soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka gado sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan kadib markii ay dowladda ridada turkiga sare u qaaday xasuuqa ay u geysanaysay shacabka soomaaliyeed ayay bilowdeen mudaharaadyo looga soo horjeedo joogitaanka turkiga ee soomaaliya degmooyinka doolow iyo garbaharey oo ka tirsan wilaayada gado waxaa isugu soo baxay boqolaal ka mid a shacabka soomaaliyeed waxayna ka soo horjeedaan faragelinta turkiga ee dalka soomaaliya gaar ahaan duqeymaha aan kala sooca lahayn ee uu ka geysanaya deegaanada dhaca koonfurta dalka dadka isku soo baxay ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhanna turkiga oo ay ku caddeynayeen inuu yahay cadow halis gelinaya jiritaanka shacabka soomaaliyeed iyo dhaqaalahooda
xasan sheekh wuxuu noqdo hogaamiye kooxeed xilka ka deg xasan sheekh wuuna kadeeda xasan sheekh ciqaab buuna mariya xasan sheekh dhibaatooyin buu nagu sameeya dhibaatooyin aan kala gool lahayn dhibaatada loo soo rabay oo annagana nalagu gubay waxay fariinta uu bixiye waxay ahayd idinkana waa nin xasuuqi hooyooyin baa habeenka ayada aha jiifay oo muxuu kata xaamilooyin ahaa oo barashar ku dhuftay ilmo soo tuuray aabbooyin maaragtaayo dhiikar la jiifay baa barashar ku dhuftay dhibaatuu noo geystay ee ninka noo soo raacay ee mid baan leeyahay asagana ordogan ordogan maxaa walaalkeen ma aho waxbay isuma nihin adduunka iyo beesha caalamkana waxaan u sheegayaa inuu yahay ninkaas nin dhiigyacaba soo raacayna ninka kaleetoo dhiigyacabka noo soo raacay doonayana khayraadkanagi annakaana weli isku filnaansho gaarin lama arkin ummad lagu tijaabiyey maxaa kayto lagu tijaabiyey matwac lagu tijaabiyey nugleer haddii lasoo siiyana uu nagu tijaabin lahaa diyaarad saxan ahaan loo timid darooliska hor socotay ayadaa hor socotay waddada darooliska waxaa soo bartay halka diyaarada loola keenay aniga saasaan xaqiiqaysnahay waxaa ku xigay hubkii uu samaystay turkigu oo inuu adduunka iyo colaad cadowgiisa kula diriro uu samaystay buu lagu barooweeyey oo lagu dhacay xasan shiikh maxamuud soomaaliya dhow waa taqaanaa ma xishoobo ma dhergo ma seexdo ma cabsoodo waabaa iska socdo waay waad ogtihiin arrintaas xasbi maxamed eehay ummaddu ka qaban cid walbaa xabaarayso jifadiisa xabaarayso habaryartiisba xabaaraysa waad aragteen dowladda ridada turkiga oo taageera indhala'aan a siisa kooxda ridada soomaaliya ayaa xasuuqyo ka dhannaa shacabka soomaaliyeed inta badan ka geysata gobollada dalka soomaaliya bishii lasoo dhaafay ayay turkiga kalluumaysata soomaaliyeed ku xasuuqeen xeebaha gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya sidoo kale diyaaradaha turkiga ayaa qayb ka ah dhulboobka baaxadda leh ee maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ay ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir mahadsanid abuuxasaan munaasabadda lagu daafurayey faraca labaad macadka taajul waqaar ee hoostaga maktabka dacwada ayaa lagu qabtay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda sida warbixinta warkan uu inoogu haya walaalkeen marwaan maxamed waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu daafurayey macadka taajul waqaar taasoo ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud wuxuuna faracan cusub ee laga furay degmada noqonayaa faracii labaad ee macadka ee laga hirgeliyo gudaha wilaayada galgaduud kadib markii faraciisii ugu horreeyey laga furay magaalada ceelbuura farac cusub ee taajul waqaar ee degmada galahariiriya ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan waxbarashadiisa bulshada degmada carruurta iyo dadka waaweyn ee doonaya inay saxaan oo hormariyaan akhriska qur-aanka kariimka ah munaasabadda furitaanka macadka ayaa waxaa ka soo qaybgalay maamulka iyo waxgaradka magaalada culimo waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana goobta laga jeediyey hadallo ku saabsan muhiimadda ay leedahay in la helo xarumo kor u qaada barashada qur-aanka kariimka ah iyo saxnaanta tilaawadiisa maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud oo ah aasaasaha taajul waqaara ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada loo asaasay iyo waxyaabaha lagu baranayo wuxuu sheegay in macadku diiradda saarayo sidii bulshada loo siin lahaa waxbarasho qur'aan oo tayo leh gaar ahaan hagaajinta akhriska iyo sixidda tilaawada walaalyaal kolley macadkan maraaxil fara badan ayuu soo maray meesha inuu soo gaaro mar wuxuu ahaa wax warqad lagu qoray codsiyo oo warqad ku qoran iyo maxaanku yidhahda talooyin iyo shuuro iyo waxyaabo fara badan oo soo marmaray si guud ahaan macadka waxyaabaha uu qabanayo waxaa lagu daraasaynayaa xifdinta qur-aanka kariimka horta waxyaabaha kale lagu daraaseeyey waxaa ka mid ah kutubta ee tajwiidka laga qoray oo ugu horeeyo kitaabka le riyaadatllisaan casharaha ka horeeyo oo makhaariijtii iyo sifaadkii lagu baranayo si gaara ardada loo baray waxaa kaloo ka mid ah kutubta la akri doono haddii alla idmo taysiiru axkaami tajwiid matn tuxfat aladfaal oo xifdan wa fahman ah matnu ljaziriini waa la mid isagana hidaayat lmustafiid ayaa ka mid a oo fahman marka macadkan wuxuu jaranjaro iyo bidaayo u yahay macaahidii qiraa'aadkii ee meelo kale loo aadi lahaa inuu ilaahay meeshaa nooga keeno muddada uu soconayo macadka waa laba sano laba sano kadib ilmahan waxaa la rabaa xufaad oo tasxiixan haysta keliya ay ka maqan tahay in qiraa'aadka loogu daro ogaaska beesha mursade ogaas cabdulaahi daahir axmed oo goobjoog ahaa xafladda furitaanka ayaa halkaasi kelmad ka jeediyey isagoo la dardaarmay bulshada waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan aad kugu bogaadina oo aan kugu hambalyayna ilmaha aad gacanta ka soo qabateen jiilka oo aad rabtaan inay diinta ay qaadaan oo ay ximbaaraan oo ay waxbartaan oo maantay gacanta laga hayo sidaas waxaa la rabaa inaad usoo dhurataano ilmihii sidaa gacanta uga haysaan macallin haddii macallinkii asagu ay kulmaan oo ay wada fadhiistaan oo wax isbarayaan inaad ka warqabtaan oo sidaas aad gacan oo khaas aad yeeshaan ilmahaas ilmahaas taajur waqaar inaad waxbarashadooda khaas yeeshaan dardaarankaas waalidiintaan siina ardadana waxaan leeyahay maantay adinkaa fursadaas haystee dad badanaan soo marin dadkeenaan meesha fadhiyo arrintaan sooma marin adinkaa soo marteena ka faa'iidaysta dhankiisa nabadoon cabdinuur oo ka mid ah nabadoonnada magaalada galhariiri ayaa soo dhoweeyey hirgelinta macadka isagoo tilmaamay in xaruntaani ay bulshada u tahay fursad muhiim ah maadaama ay wax ka baranayaan carruur iyo dad waaweyn oo doonaya inay kor u qaadaan aqoontooda iyo akhriska qur-aanka runtii degmadan galareeri taajul waqaar way u baahan tahay waana sugayday waxaan leeyahay marka bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa umarada gobolka qur-aanka laga yaqaano gobolkan dhaqan celintiisa iyo inta maroo ay wax ka bedeleen ay culimo keeneen ay juhdi ku bixiyaan in yar maahan annaguna haddaan waalidiinnahay waa ku ducaynaynaa ilaahay inuu ummadda xifdi siiyo oo macallimiinta afkooda wixii ka soo baxaa ilaahay inuu qabadsiiyo ardaydaba ugu ducayaynaa ardayduna haddadaashaan leeyahay macallimiintana waxaan leeyahay kuwiliga diin qaada allah ka dhigo ammaan macallimiin noqonno ammaan waalidiin noqonno macadkaas waa u baahannahay kuwa ka dambeeyana waa u baahannahay haddee kuwii isku xidhan oo kitaabka ilaahay isla kor yeela allah naga dhigaan leenahay gabagabadii waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhoweeyey furitaanka machadka isagoo tilmaamay muhiimadda ay waxbarashada qur-aanka u leedahay bulshada iyo jiilka soo koraya islamarkaana ku booriyey bulshada inay ka faa'iidaystaan fursaddan waxbarasho xalaqaadka macadu taajul waqaar in la furo maanta arday la keeno mucallimiin la keeno waxaa ka mid ah ayadoo ardadan ay soo mareen mucallimiin horay oo soo farbartay oo maaragtay soo dhistay oo soo dadaashay kadib qur-aankii wuxuu u baahan yahay muraajac u baahan yahay waan ogtihiin markii annaga dib u laabanno soomaali qur-aanku waa baran jirtay cunuga markii dugsiga qur-aanka dhammeeyo kadib qur-aanku waa loo xeraysan jiray loogama tegi jirin weligeed in qur-aankii waa waa la dhammeeyoo ebar xaafid waa ima badnayn maanaha reer galhareeri si guud qur-aanka maadaama nasiib aad u hesheen raayada galgaduud ee xalaqaadkii hadda maaragtay uga soo horeeyey weliba aad hadda laba halqo laba mucallim a qaadateen si guud arrintan waxay rabtaa kuwarqabay rabtaa in kuwarqab guud degmada ku saabsan odayaasheeda khiyaarteeda inay qaataan makaanka maaragtay wax lagu baranaayo in la booqdo haddii cilaal ay jiraan haddii maar culeysyo ay jiraan marka si guud insha allahu tacaala idinkana aad ugu dhowaataan qur-aanka ilaahi subxaanahu wa tacaala khidmadiisa iyo maaragtay u adeegadiisa furitaanka faraca machadka taajul waqaar ee galhariiri ayaa qayb ka noqonaya dadaalada lagu ballaarinayo xarumaha waxbarashada qur-aanka ee wilaayada galgaduud iyadoo bulshada magaalada ay heleen xarun u dhow oo ay carruurta iyo dadka waaweyn uga faa'iidaysan karaan barashada iyo hagaajinta akhriska qur-aanka kariimka ah mahadsanid marwan maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah ee tubada dhexe ayaa dowla diini ah u soo xiray boqolaal haween ah oo ku dhaqan deegaano hoostaga degmadaasi sida warbixinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen cismaan axmed dhuubow maamulka islaamiga ah degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowla diini ah u qabtay in badan oo ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku nool deegaanada hoostaga degmadaasi bu-aale dowlada ayaa loogu magac daray saxaabiyadda umusalam ah ujeedadeeduna waxay ahayd in haweenka lagu baraarujiyo muhiimadda barashada cilmiga shareecada akhlaaqda wanaagsan iyo ku dhaqanka manhajka islaamka haweenkii dowladda loo soo xiray oo ay tiradoodu ahayd laba boqol oo haween ah ayaa ka hadlay munaasabadii lagu soo xiriyey dowladda waxayna sheegeen in wax badan oo ka mid ah culumta shareecada ay ka faa'iideen muddadii ay u socotay dowladda taas oo loo qabtay haweenka ku nool deegaanadaasi qaarkood ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus أهلا وسهلا بكم في حفلتنا المباركة حفلة اختتام دورة مسلمة تحت شعار إرشاد النساء على طريق المستقيم دورة مسلمة قد كان تحت إشراف مكتب الدعوة إلى الله تعالى لمحافظة بواري أخذنا فيها دروسا مهمة ومواعظ عظيمة ولكل موضوع كان له أهمية خاصة فما كان ذاك أقل نفعا من هذا وما كان هذا أكثر أهمية من ذاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كوي يرمون قمي المحصنات قبلها ودورسون الغافلات ee waxaa laga sheegaya ka moogan aan ka warheynin almuuminaat ee muuminaadka ah ee waxaa waaya quluubtooda daahirka ah ee wax awaamirta ilaah u hogaamsan kuwa ayagaa wax ka sheegaya lucinu waa la nacladay fi dunya adduunyada dhexdeeda walaakhira iyo aakharaba walahum waxay leeyihiin kuwa ayaga cadaabun ayay leeyihiin cadaabkaas oo cadiimun oo weyn anigoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada bu-aale wilaayada jubba alwusta alislaamiya dowladdii noo socotay afarta maalmood oo maanta ku ah shan oo la joogno ikhtitaamkeeda dowladaasoo magaceedu yahay ummu salama waad taqaaniin ummu salama waa xaasaska nebiga sala allahu calayhi wasalam mid ka mid ah oona ah hooyooyinka annaga hooyo ka mid ah shicaarka dowladda haddaan sheegna ama shicaarkeedu wuxuu yahay waa irshaadu nisaa in lagu hanuuniyo dumarka ilaa sabiili lmustaqiim wadada toosan dhankeeda lagu hanuuniyo mawaadiicdan qaadannay waxaa ka mid ah makaanatu lmar'ati almuslima gabadha muslimadda ah booska ay ku dhex leedahay fil islaami islaamka dhexdiisa jazaahum allahu khayran wa axsana allahu ilayhim waa alcilmu cilmiga iyo fadliga uu leeyahay lianna alcilma nuurun cilmiga waa nuur waljahlu jahligana dulaamun waa mugdi iyo walculamaa culimmada fadliga ay leeyihiin culimmada ilaahay markuu ka hadlayay wuxuu yidhi jala jalaaluh innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa un ilaahay ka baqo keliya addoommadiisa culammada ah mowduuca saddexaad oona noogu baraarujiyeen kheyr allah siiyo culammada waxaa ka mid ahaa islaaxu lbuyuut in la hagaajiyo guryaha alii diin macaaniyo kitaab midigta noo saaray ee macatab gaal baa xidhee meel xun naga tuurin ee marinkii toosnaana dhigayso maslaxa maaha qaar ka mid ah nabadoonnada degmada bu-aale ayaa dhankooda si weyn u soo dhoweeyey dowladda loo qabtay haweenka ku nool deegaanada jiinka webiga taas oo ay wax badani ku fahmeen waxayna odayaasha dhaqanka deegaanku sheegeen in lasii dardargeliyo dowraadka noocaani ah marka insha allahu tacaala ilaahay baa mahad iskale ilaahay na sii mahaddaas iskamana imaanin mahaddan oo hadda faraha badan nimcadan lagu jiro waxay ku imaatay rag dhiigiis gibdhahan kula dardaarma ku dadaal waxbarashada aad ku dadaasheen sii ziyaadiye ha ka tegena kuwa kaloo xaafada joogan waxaan leeyahay gibdhaha walaalihina maalin kastaba dooreenka loo soo xira ay ku daydo soo xaadira meelaha khayrka lagu qaybsanaya ku soo xaadira insha allahu tacaala ilaahay baa mahad iskale waxaama kaloo mahad iskale walaayadeenna degmada bu-aala dowladan ayaa ku soo aadaysa iyadoo qaar ka mida degmooyinka wilaayadu ay ka socdaan dowraad loo qabanayo bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka wilaayada mahadsanid dhuubow mas-uuliyiinta xamladii wacyigelinta kaydinta badarka ee ka socotay wilaayada islaamiga bay ayaa markan gaartay deegaanka roobay ee hoostaga magaalada baydhaba sida warbixinta warkan uu inoogu sii ambaqaadayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman xamlada wacyigelinta ah ee fadaruwi fii sumbuli ayaa sii ballaaranaysa iyadoo wafdi ka kooban mas-uuliyiin culimo iyo waxgaradna uu gaaray deegaanka roobaay oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo halkaasoo lagu qabtay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen bulshada deegaanka hoggaanka beesha ansaarta ah ee hubeer iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay kulanka oo ahaa mid isugu jiray wacyigelin tala wadaag iyo soo bandhigid dhaqameed waxaa dhinaca beesha hubeer hogaaminayay ugaas maclimaday oo ay weheliyeen waxgaradka deegaanka halka wafdiga xamlada ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin iyo culimo ka tirsan wilaayada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay qayb ka mid ah hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee soo jireenka ah iyadoo bulshada deegaanka ay soo bandhigeen waxyaabo ay ka mid yihiin dhiisha kurta iyo cuntooyinka dhaqanka ee deegaanka looga bartay bandhigan ayaa iftiimiyey doorka ay hidaha iyo dhaqanka ku leeyihiin bulshada deegaanka roobaay intaasi kadib waxaa deegaanka ka bilowday barnaamij wacigelineed oo si gaara diiradda loogu saarayey xamlada fadaruuhu fii sumbuli iyo muhiimadda keedinta badarka sannadkan la goostay ugu horeen lajnadii ka socotay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigay ahdaafta iyo ujeedka xamlada ee deegaanka wacyigelin ama dhiirigelin layska dhiirigeliyaw dalaga iyo nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala una galantayn geli dhulsheenna sii daagsheenna sii dadsheenna sii diinsheenna sii inuun iska wacyigelinaan una naganan dad iska falan anka baahnayn ilaahay malankan anka baahnayn uma yo anis baahan yo dhatiyo anis baahan waliha ku heri allah subxaanahu wa tacaala bacdishay iyo iskaalmaysadaayo iska dhex nagadaayo maskiin iyo kuwargabo kiyayo qaniga ee maskiinka kuwargabo kan qaniga ana usuun ma arnaa walaalshay lankuma arnaa kuwargaban isu ogaado walaad ogda kiin sheegan lahay walisin ogayn masin sheegohayn kaydinta dalagga iyo nay barwaaqada iyo nicmada ilaahayna sii subxaana wa tacaala ala marka xoola in la keysad sida yaabana masgeedan inta shukulow la argayaa baaba'ashe iyo nay dhammaadowshe iyo nay baaha iyo hadarista geeki dhulka la galadaayo masgeedan sida yaaba raashinkan kuwaba karsanyi adi aamas unaga hob koyo aame waaba karsinya daba folo miid miidkan asturnan baa dharaata mararka qaar lanki socdo aame hob ani in meelka halaaw ling araga dariska bana sii haya yadoo dhibaatan hayn inti lideedi fa ini dariska la sii nil aamalayna marlinka tala galay raashinka usuga amarkan haddiiba use ay ma aragna aada sabuul ayaa mee godna ka jara habiyowshay isha kulowshay iyo bali ku wahansadaay culimada ayaa bulshada deegaanka u sharxay keedinta wax soo saarka inay tahay muhiim gaar ah dad anta dhontiridyo oo arday runtii deegaankan leh oo beer ambatay ilaahay nicmo intaan dhan asiiyey oo rugtii shukrina lukufadow tal ama ad aragda islahay ilaahay in suurtageli anigeyga la kulama may naftay nufuusaha la dardaarimey walaalaha muslimiinta la dardaarimey in ilaahay lan shukriyo in laku kaaftoma gaala la muujiyo inuuna gaalanan baahanayna keliya allan baahana la muujiyo subxaana wa tacaala mayli sheegay dad hata arday madii day misgeedu ha kartay gudubtay arday dadka qododa hayaano dadna misgeedu dhaayaysada hayaan hata mayla sheegay hin teleefon la handiri mayla rahin kaar wiji habay koyler bilaamayti hadir madaasaan bilaamayti maylan baahad maylan baahanya lir qarsha maylan baahanya mayla rahin waa bil halki bilaamad mayla arday beesa la qaaday tumi shan dollar afar noor hatalay batay dookunan lahan rafaadanaaya beerti misgeeda dhaqlukus iyo gorortaale la dhaayoy gabalkablaseedin walmay haay beesino ku qaadi misgeedina waa dii way faqiirtay shalay madi una baahanaynay dhibka gamni walma niishana ma ninguiraan shiba noo haayan hati madi una beerogana aha aarameno ha gohenga may leyna heediyo kooyana hay kooyo misgeedii la gadgabo may fadahayaana la raqiisgado ummadii miili shalay fadhiidii dhibaatadii fadheeto eyo ko horsan gacam hor iska fadahayaa fa jazaakum allahu khayran insha allahu nafta inu fudmila dirdaarimaysi guudan si gaaraange in ilaahay laku obsada rasuuliya la cadeeco insha allahu taala culmadii umarada madaxadan insha allahu langdhiga nuglaada wali khayra insha allahu dad faraayaan insha allahu laku qaadada beesha ansaarta ee hubeer ayaa soo dhoweysay fariinta xamladan iyadoo hoggaanka iyo waxgaradka beeshu ay ballanqaadeen inay keedsan doonaan qaar ka mid ah wax soo saarkooda islamarkaana ay bulshada ku dhiirigelin doonaan in dhammaan aan la iibin badarkii sannadkan soo go'ay deegaankun roobay leeraw ka tirsan degmadu baydhow mayba kadhiyay shir hasaasi e oo lanka taladaay waxyaabo badan abaar iyo jafaaf badan kadib markii lahaa mari ilaahay ka mahadsan misgida oo kale ka mid ah ilaahay niiminaysa alxamdulilah sifayle beero anka bati marka insha allahu taala raashin maylerayus insha allahu lanku dherigaan iyu saasoo kale beero mayba dowkahka gohaysanatkunkan e geleyt yahka goti nooyaasha shal duun saasoo kale beero mayba dowka ka bahay insha allahu taala digirta nooyaasha shal duun saasoo kale mayba dowka niyin bahay ilaahay ka mahadsan sisinta oo kale yeena maylerayus saliidi badarkaas kaase laka aamo fadi iyo insha allahu tacaala gaalwal unanka baahangnamale ilaahay baa ka mahadsan saasoo kale beeromay baa kabeen dowka luuska bahalka leeraw kareen mun baahanini dibdoo la kasheeni marsadaan ambulaadka darsadaan bunka ka duudaan alxamdulilah ilaahay ka mahadsan marka insha allahu tacaala saas oo kale sheyga ba- bahalka layidhaha gabaldeyga usugna may layidhaha saliidaha da- adduunkanka fayle la isticmaalayo kamid ah beero anoo baa ka baahas gabaldeygaas kaasna beero anoo baa ka baxe intaas ku dib may baa nka baagane beele iyo dhammaan muslimiinta badalkaas kaase faraha badan ilaahay niiminaysadii intil ilaalsada iyo anka baagan beele badalka seelan ilaaliye kow may baa nka baagane beele badalkaas kaase ilaahay niiminaysadii intilikedii inti keedsey la ilaali si ilaahay bilay fadaruu fii sumbulihi ilaa qaliila mima ta'kuluun siyaabihii ama qaababkii horaanba badarkunan keesadaan intuunan keesan misgeed shukulka badan laka dhaafa bakaaroway lahanaga lahanoolay bakaaro laka shiba misgi mar la shukulay fuusto laka shibi ifisiw misgi sarfangu walaadii haniboogtiin maylana jasaakum allahu khayr ilaahay imraje ha dheera ilaahay ha barakay unun mayba waa garab surugna inay badarka keedin inay gaalada la dhooñ waajibaadka ununa saarangu may la raayasuyana buraarinjiinta iyo walaayinii suubadii kolley ee hadhowaada leenna eeda aan jeelina eeda aan ka farahasagna un aslanba diinkungaana aanfe shaararka islaamka ma eray lantiilahamoodii intoowanay tan markaasu roog unku tartii fadaana tan hortiisa inka fikiraan tannama ee baname mayba waa untiilahamoodii dhibka i rafaadka iyo waligaalanaya haytaa toogna haddii islaamka intayna ninkooyin intii isbaarana ninka dhakadaana nin dha'aana kofu qof inka hadgudubaan lankifadaw kitaabka farduhu ilallahi warasuul kitaabka sunnada bese una laynani maybawaanani hukumaw una yeelayu una yeelay mayba walna intaraas iyadana anfaas iyadana qobsane waan iskama hadini beero walay balkigabay balyaayili gilyohay balko masgo duugohay malshukulaw male isarnay uninaba ugaaskani walaal madi isarnay mayka salnay ini misgay la duug maati mariininaga maati mariinininago ilaahay warsani hadin saasa jirsa hadin hadhowaada roba guduha kadhowaada mas-uuliyiinta iyo culimmada ayaa carabka ku adkeeyey in fariinta xamladu aysan ku koobnayn hal xilli ama hal deegaan balse ay tahay wacyigelin ku wajahan dhisida dhaqankeed iyo qorsheen fog si bulshada uga faa'iidaysato wax soo saarkeeda xilliyada barwaaqada una hesho gaashaan ay ku tiirsanaato marka duruufuhu adkaadaan kulanka deegaanka roobaay ayaa ku soo aadaya xilli socdaalka wafdiga xamladu ay weli gaarayaan deegaano hor leh oo hoostaga magaalada baydhabo halkaasoo fariinta fadaruhu fii sumbulih ay ku gaarsiinayaan bulshada deegaanadaasi waxaana arrinkaas si aada u soo dhoweeyey bulshada deegaanadaasi maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in wafdiga ay gaaraan deegaano hor leh oo hoostaga magaalada baydhabo si ay halkaas u sii gaarsiiyaan xamlada fadaruhu fii sumbulih mahadsanid abu ayman afar qof oo rayid ah ayaa ku dhintay gantaal ay xuutiyiintu ku garaaceen agagarka magaalada ticis iyadoona kumanaan qof ay ka qaxayaan dagaalada ka soo cusboonaaday dalkaasi walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya ugu yaraan afar qof oo rayida ayaa ku dhintay sagaal kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib weerar gantaala oo ka dhacay agaarka magaalada ticis ee koonfur galbeed dalka yemen sida ay sheegeen warbaahinta yemen iyo ilo caafimaad gantaalku wuxuu ku dhacay waddada istaraatiijiga ah ee hajah al abad halkaasoo ay ku sugnaayeen dad rayid ah iyo gaadiid safar ku jiray weerarkan ayaa kusoo beegmaya xilli dagaallo culus ay ka socdaan gobollada ticis iyo xudeyda iyadoo ciidamada dowladda sakaraadka ee yemen iyo dagaalyahanada shiicada xuutiyiinta ay isku hayaan deegaano iyo goobo istaraatiiji ah nidaamka daaquudka yemen ayaa sheegay inay dib ula wareegeen dhowr goobood oo muhiim ah oo ku yaala koonfurta ticis hase yeeshee wararka ayaa sidoo kale sheegaya in xuutiyiintu ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah galbeedka gobolka dagaalada ayaa si gaar ah diiradda u saaraya deegaanada ku dhow xeebaha badda cas iyo marinka istaraatiijiga ah ee baawal mandab oo ka mid ah marmiyoordada ugu muhiimsan ganacsiga caalamiga ah dhanka kale colaadda sii xoogaysanaysa ayaa xaalad adag gelisay dadka ariidka ah iyadoo waxaa loogu yeero qaramada midoobay ay sheegayaan in ku dhowaad oo qoys ay guryahooda ka qaxeen muddo ka yar saacadood sababo la xiriira dagaalada iyo duqaymaha culus oo isa soo taraya waxaa laga digayaa in qoysas badan ay weli ku xayiran yihiin oo goobaha dagaalka halka kuwo barkacayna ay wajahayaan cunto yari hoyla'aan iyo adeegyo caafimaad oo kooban weerarka ka dhacay ticis ayaa muujinaya sida colaadda yemen ay u sii hurinayso khasaaraha rayidka iyo xaaladda bani'aadnimo ee ka jirta dalkaasi mahadsanid abusheyba guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu